waa mahadsan tahay weliga khadar iyo idaacadda markabley horta markii dhan laga fiiriyo arrintii shala garbahaarey ka dhacday waa arrin wanaagsan wey waa soo dhaweynaynaa in isbeddel la helo oosan qofna ku dhibanin laakiin oo magaaladii go-doonka ay ku jirtay ay kaga baxdo maadamaa toddoba bilood muddo ku dhadhow ayna riboolkeeda xirnay magaaladii ay noqotay magaalo go-doona la isku hayhaysto ay noqotay waa waa rabnay inay dhinac u dhacdo oo maamulka maamul shaqeeyo oo dadka ay rabaan la helo mar haddii taas la waayey waxaa lagu khasban yahay magaaladii airboorkeedii iyo nafiskeedii la helo oo ganacsigeedii iyo hay-adaheedii iyo diyaaradaheedii aga furmaan waa arrinaa soo dhaweynaya waxaase kale kuu sheegayaa ugaarday weligeedba waxaa xukumi jiray in warqadood ama federaalka ha ka wato ama xuduudaha ha ka wato laakiin dadka shacabka oo degmada degan dad intay doortaan ay maamulka u dhiibtaan ma dhici jirin waana ugu dambeysay waxaa ugu dambeeyey allah u naxariistay axmed cabdilla magan nin la yidhahdo carawi baa ugu dambeeyey nin garbaharag intay doorato degmada ee u noqdo d c u noqdo ninkaasaa ugu dambeeyey inta ka dambaysay nin uu warqad wato oo ama laga soo siiyey xabarka ama laga soo siiyey kismaayo maamulhay marka haddana maamulka ama madoobe oo diidanahay macnaheedu ma noqonayso mar haddii warqad qiimaha adduunka taasha uu wato oo degmadii la ogolaado macnaheedu ma noqonayso xad la soo dhaweeyey axmed madoobe la soo dhaweeyey ma magaaladaan axmed madoobe la imaan karo sida axmed madoobe xasan sheikh ata madaxweyne ilaa dalka gaal imaan kari waxaysan rabin nina kuma khasbi karo horaa loogu khasbi lahaa waxaysan rabin haddii lagu khasbahayo kuwa badan oo waraaqamata imaanayo marka taas arrintaa saas weeye waxaa rabnaa marka magaaladii in lagu soo celiyo xasiloonideedii in airboorkeedii la furo in laga shaqeeyo in la helo nabad inay ahaato magaaladii oo ay haadaheedii tabafalka iyo maxaa ku irahdaa diyaaradaheedii iyo ganacsigeedii lagu furmo taas waytaan danaynayno waxaan kaloo leenahay kuwa dhalinyarada ah oo hadda meeshii degmada laga baxiyey oo wiilasha madi weeye ayagana laftoodan waxay xuquuqay lahaayoo ciidan in la siiyo waxay ragi lahaayoo shacab ahaana shacabnimadooda lagu soo celiyo ay deganaadaan maamulkuna uu sidaas ku shaqeeyo maamulkuna uu ka foojignaado inuu yidhaahdo axmed baan magaaladii iyo wixii lamid ah baan keenaynaa inuu yidhaahdo aan kaa dhexgalo laakiin suldaan suldaan aan kaa dhexgalo laakiin taa laftirkeeda marka la eego soo ma dhacayso maadaama maamulka hadda la rabo in talada looga dambeeyay uu hoos tago jubbaland in ay yidhaahdaan xubnaha halkaasi waxaan keenaynaa axmed madoobe ama maamulkii jubbaland ayaa maadaama barasaabkiina uu joogo taasoo ma dhici karto marka maxaad ku diidaysa taas
maya ma dhacayso waxaanu magaalada annaga garbaharay baan dadkii garbaharay u dhashay baan waxaana raalli ka ahay imaan cabdow iyo cabdullaahi shibir ma samayn karaan anaan hadda ku sheegayaba ma samayn karaan boorka ha la furo laakiin ma samayn karaan waxaa samayn samayn karaa shacabka iyo dadka deegaanka reer jubbaland reer reer gadood ah oo reer garbaharaya waxa ay rabaan baa dhaqan galahaya marna axmed madoobe cabdullahi shibir ha yimaado waa reer garbaharay hadduu rabaa awalba waa jooga anagu ma soo kordhin
laakiin gobolku soo lama wareegin maamulka jubbaland maxaa diidan in ay keenaan lama wareegin meel maamulka jubbaland uu ka shaqeeya mala dhisiyaalka degmooyinka waa sidoodii wax iska bedelay malaan waad arkaysaa luuq waxa ka jira oo lasku haysto hallin bay bedeleen ninkii laba kaa weli loo waaye dabe ku-xigeenkii koowaad oo gobolkay bedeleen asagina waxay ka qabteen malaha wakaa asagii baa weli shaqaynayo oo calankeedii ay ku bedeleen waxba kama jiraan marka maamulka jubbaland oo axmed madoobe hoos tago kama shaqeeyo gobolka gadow degmo uu ka shaqeeyana ma jirto cabdullaahi cabdi jaawac oo reer garbaharey ah oo reer gadood ah oo balasaabka gobolka loo soo magacaabo waxba ka qaban waaye bacdallaahi waa axmed madoobe oo isaguna meel kale ka yimid ina ooglo wasiirka arrimaha gudaha waxba ka qaban waaye bacdallaahi waa nin kaloo meel kale ka yimid marka dadka waxaa weeye annaga magaaladaas iyo gobolkaas in la maalleedo isbedel siyaasadeed iyo doorasho loo maaratay raalli la isaga yahay oo shacabka reer jubbaland ay raalli isaga yihiin ilaa la helo gobolkaas kama shaqeeyahayo waxa la yidhahdaa maamul axmedo hoostaga amed waa keligii taliye waa dhiigyacgugii ma ogolaanayno in maaragtay uu ka taliyo gobolka gado inta laga helayo doorasho isbedel oo asaga laga cayriyo meesha laakiin laakiin waa yahay suldan marka la eego sida hadda wax u dhaceen suldan maadaama in muddaha khilaafkan uu soo taagnaa isla markaana maalinba maalinta ka dambaysa meel uu soo gaarayay gacanka hadalna uusan horay u dhicin maxay tahay sababta ka dambayn karta in xilligan awood dadkii jubbaland ama diidanaa ama sidoo kaleeto in garoonka diyaarada ay ka degaan ama ay ka duulaanba diidanaa in awood loo isticmaalo maxaa xilligan kusoo beegay iyadoo horey marxalado qaraaroo lasoo maray aysan horey u dhicin in gacanka hadal ay gaarto adag waxaa kusoo beeray degmadahan todoba bilood baa garoonka xiray dadka odayaasha iyo dhaqanka iyo dhalinyarada iyo wax walboodan waxaa laga shaqeeyey in eerboorka la furo waa in la isu qobo ha la isu qobo xataa heshiis waxaa jiray ah eerboorka in la furo oo siyaasiyiinta kasoo jeeda beeshan reegedo ay yimaadaan ama ama ha taagasanaadaan ama yaysan taagasanaadaan shirweyne mareexaadna la isugu yimaado alasari la isugu yimaado degmada garbaxaday arrintaasi waxaa baajiyey oo muddo hortaagnaa isku dhacaa ka taagan eerboorka garbahaday eerboorka horta inuu furmaarnaa kulliyan hadal la-aan inuu furmaarnaa waxaa soo haray wiilka mareexaan oo taageersan axmed madoobe iyo wiilka mareexaan oo ka soo horjeeda axmedobe garbahaday labadaba ha yimaa imaan karaan waxaa u diidaya male inuu ogle ha yimaado cabdullaahi shimber ha yimaado wasiir kale ha yimaado xildhibaan kale ha yimaado kuwa kale oo siyaasiyiinta oo xildhibaanada oo kasoo horjeeda axmedobe oo diidan ha yimaadeen tala mareexaan waa guri mareexaan way garbahaday halkaas aan la isugu imaan waaa lagu tirsanaya waxaa weeye adiga waxaad ku qanacsan tahay ken baa la oranaya adna waxaad ku qanacsan tahay ken baa la oranaya laakiin in ay saamayso magaaladii siyaasadihii iska soo horjeeday annaga dhexdanada ah hadda annaga waxaa dhibaatada noo geysanaya ma aha axmed madoobe ma aha axmed madoobe waa naqaanaa meeshaan u aadaynay waxaa la yidhi dhibka waxa ka keenaya waa waxa annaga dhaqanada wey dhexdanada waxaa rabnaa inaan garbaada isugu imaado ka wada hadalno waxa adigu aad ku qanacsan tahay iyo waxa adigu aad ku qanacsan tahay iyo waxa adu hayso reerto kale adu hayso oo siyaasadda jubbaland aad ku matalayso adu hayso wanaaga sheeg iyo waxa adigu aad ku diidan yahay meeshaad u wada hayaankaaga sheeg waxaa rabaa in la wada hadli karaa waa la wada hadli karo airboortkiina wuxuu noqday kii keliya oo lasoo marayo waad ogtahay soomaaliya maanta waddo dhul oo la mara ma jiro balaayadii baa fadhida marka waxay noqotay diyaaradii baa waxay noqdeen taxi bay noqdeen isaga magaalada loo kala raacay noqdeen marka haddii airboortka xiran yahay oo gabadha umuisa aan la qaadi karin oo waayeelka xanuunsan aan la qaadi karin oo maxaan ku dhahdaa airboortkii uu xiran yahay oo ganacsiga xiran yahay oo wax walba ay hortaagan yihiin oo wiilada lana annaga dhexdanada waxaa isfahaysi ay haystaan waxaa galan waxaa leeyihiin hal maxaa imaanaysaa in marka eerboorka la furo eerboorka yaa diidan faaha iyo cali iyo geldi baa diidan ala soo xela ayaga la dili maayo waa wiilasha midib waa la xili waa la soo qaban waa la xili kadib eerboorka waa la qori waaadihii duulista hawada iyo dadkii baa lala hadlay eerboorka waa qori alali markaas ha yimaado kii eerboorka xirayay waxa uu difaacayay kii wix la aaminsanaa oo ka dambeeyey ha yimaado eerboork kii kaloo eerboorka hadal furo lahaa waxa uu aaminsan yahay la yimaado meeshaan talaada waa in la isugu yimaado laakiin inay saamayso dadka shacabkaa iyo degmada iyo odayaasha inay saamayso malana aqbalayo annaga waxa meesha aan diidanahay waxaa weeye eerboorka waa inu laga xirnaado axmedoole uu ku qaslo yidhaha marhaan baa gabaana isku leeyahay oo quriyada isuukaayidiimo uu yidhaahdo waa isku laayo sidaan rabi wey laakiin taa taa ma dhicin dagaalkii kismaayo aan ku haynay inuu garbaari u soo raro waa waxaan diidanahay wey garbaari waa option weeye erboorkeedu hadda laga bilaabo waa furo yahay ha la isticmaalo dadka waa isu yimaadeen talaha la wadaago wixii adigu aada wado adiga waxa aada wado oo ku qanacsan tahay oo maamulka xawdooba aad laga qanacsan tahay layow gobasha garbaaritaada aniga diidan oo aniga ku aniga la midka diidan waxaan la imaanayna waxaan ku diidanahay sidaasay tan u ahaanaysaa laakiin annagoo kala fakar duwan aan garbaara isugu dhimaano aan isku qalcinno aaraa aan isdhaafsanay iyo wadahadal aan isdhaafsanay aan isku qalcinno laakiin inay saamayso garbaari oo ay noqoto meel lagu sheekaysto la yidhaahdo ma ma ay noqoto la yidhahdo sida garbaari oo kala noqonaysa sida ilbaarmi oo kale waxaa maqli jiray wadamo yidhaahda sida soomaaliya ay beelmaqlaad noqonaysa hadda waxay bilowday degmooyinka galbaariga qaar kamida waxay bilaabeen inay yidhaahdaan sida galbaariga kula noqonaysa oo maama ay noqon maxaa waxaas keenaya waa wiilal yar yar oo wada dhashay oo barqadiina intay israacaan bay meesha qancay shaha kaa wada cabayaan hadana waa soo kala weynayaan midnaca buu weynaya midnaca buu weynaya marka dhibaatadaas jidanaya oo la qaadan karin taas weeye midda maanta dhacdayna waxaa rabnaa kuwa awl hortaagnaaye warka in la furo in la xirxiro la isugu yimaada garbaxanay kii diidan maamulka xamadooya kii ogbalba halkaasaan isugu imanaynaa waa ku tashanaynaa shirweyne weyn oo sare u ka soo qaybgala galgudood iyo gadaba laakiin baari ka dhacay hayeena uga tashanaynaa in marka wiilada hor istaagaan oo yidhahdaan loo furaayo eerboorkii ma aqbalin eerboorka waa la furayaa cidinkiisa waa la xiri laakiin waxaan markaa macnaheedu markaa saas leeyahay macnaheedu ma ahan axmed madooba imaanaya ma ahan axmed madooba imaanaya mana imaan karo asaga iyo waxaa isaga lamidkaa wiilasha mareexaan oo maamulkiisa ku jira waa imaanaya waa kuwa aan doonayno inaan wada hadalno waa kuwa aan doonayno inaan iska qalcino waxay qabaan iyo waxaa noo qabno sababto inaan naga la sukaaya baa ima doonayno arrinta marka erboorka ay u horumarin la qabo sidaas weeyaan waayahay suldaan marka arrintan dhacday hadda marka laga soo tago waxaad sheegtay in shirar la iclaamin doono garbaharay ay ka dhici doonaan la isugu iman doono ciddii diidan iyo ciddii taageersanba marka haddii sidan hadda ay dhacday oo gacanka hadalka ah dad lagu dul dagaalamay ay qaarkood qaxeen iyagiina gacanta lagu soo dhigay idinkii isbeddeldoonka ahaa aada u aragtaan arrintaasi inay sax tahay soo lama odhan karo ma jirto wax kale oo aada isku qancin kartaan ilaa aan ka ahayn xabad maya waxaasan nahay way xagaraayay gool maraa uga wareejiyey meeshana ciidanka dawladda la geeyey iyo booliiska degmada la geeyey khalaas wax kaloo isbedela male ayagii lama layn banaankooday joogaan shacooday cabayaan wax helan iyo wax dhaawac iyo wax dilka midna ma jiraan dadki marka waa walaalaga wada dhasheen waxaa u keliya la sameeyey eerboorka in la furay eerboorkii hortaagnaayaa laga wareejiyey bas dhibaato kale iyo gacankaadad kale iyo dakaro kale iyo raasraacdaba midna ma jiraan rag baa ka shaqaynaya odayaal baa jooga gudaha rag baa jooga ma walgool baa ka shaqaynaya annagoo dhan baa wada habta ugu jirna waa ka wada shaqaynaynaa wax dambe oo dhibaato aadacay ma laha waxaa rabnaa gobasha mareexaad in la isugu yimaado gobashaas oo ayaha mareexaan dhaqankii mareexaan oo hallaysan maanta mareexaan gado dhaqan male runta waxaa markaa waxaa baawariyay wax dhaqan oo gado ka jira male dhaqan la-aanta waxaa dhibka noo geysanayo waa dhaqan la-aan dhaqanka inaan doorano dhaqan la imaano odayaasha guurtada isku xidhno wixii la ahaan jiray aan noqono markaasaan dad la xisaabtami karnaa hadda xisaab ma galno dadaan madax lahayn dadaan madax madax siyaasadeed aan lahayn dadaan madax dhaqameed lahayn dadaan isku xidhnayn oo dhaqankoodii iyo siyaasigoodii iyo aqoonyahankoodii iyo ganacsadooda midna aan isku xidhnayn baana waa dadooda waxaan nahay iska noolo iska socdo isbixi waagu markuu bariyay qoraha markuu dhacdo isku sii ah baan nahay marka waa inaan helnaa shirweyne mareexaan inta isugu yimaado lagu dhiso dhaqan mareexaan lagu dhiso golo siyaasadada mareexaan lagu dhiso golo aqoonyahaana mareexaan lagu dhiso golo guurto odayaala mareexaan ilaa markaasaan dad la xisaabtamay karnaa laakiin hadda waaran baan nahay subaxeena iska soo hoofaysa maalgalabka meelaheeda iska habeenkina isku hoyanaysaan noqonay markaasaan dad la xisaabtami karnaa marka dulligaas aan ku jirno inaan ka baxno weyo midaan raadinayno gobasha mareexaan shaweynaha loo qoqoonaya taas wey waa gartay marka ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo iyay tahay cidda laga sugayo in ay keento xalka kama dambaysta ah ee dadka gobolka gadodego iyo guud ahaanba jubbaland iyo maamulka hadda joogo yay tahay cidda looga fadhiyo in isfaham ay ka dhex dhaliso
waxaa weeye nin kasta oo waxgarada oo beesha sida ah nin kasta oo aqoonyahan ah oo beesha sida nin kasta oo xilkasa oo beesha sida gabar kasta oo xilkasa oo beesha sida qolahay gaar ku tahay maaha gubashaa waa fidsan tahay dhaqaalaheeda inaan raadino dadka qurbaha jooga iyo dadka gudaha joogaba isku si in looga shaqeeyo guddi qabanqaabo shirweyne la magacaabo waxaa garad mareexaan meelu joogaba inuu ka danqado way wax maanta lagadayahay waxa maanta gada yaalla waa in laga danqado gado dadkii u dhashay oo waxgaradka ahaa waa inay ama dibadda ha jireen ama gudaha ha joogeen waa in loo istaago midnimo qof kastaana xilkasa rag aqoon-yahanaa odayaala guurtaa waxgarada intaba gudaha way joogaan dibaddana way joogaan dadka lala suwaayay inay maaragtay meesha sida aayaheeda gacanta ku qabtaan dadkaasaa ku timaada weystiyaashiinta leh aqoon-yahanada leh garaxsatada leh waxgarad kale odayaal kale cuqaa kale dadkaasaa laga sugayaa qof kasta oo madaxaalo xilka saara waa inuu soo dhaweeya arrintaas iyo gobashaas iyo hawta aad maaragtay rabo in la qabtaa diyaar laydin marka qof gaara oo la leeyahay hebel bay usugunsan tahay hebel baa laga sugayaa ma jiro laakiin dadka laga sugaayo waa dadka ka danqanaya dhibaatada meesha sada hadda haysata iyo meesha hadda ay joogaan inaysan u qalmin manaasibna u ahayn dadkaasaa laga sugayaaday aada iyo aad baad umahadsantaha